gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka dalka kenya faarax macalin ayaa ugu baaqay madaxda dowladda soomaaliya inay tillaabo ka qaadaan wax uu ku tilmaamay qalqalgelin oo dowladda imaaraadku ay ka wado dalka soomaaliya mudane faarax macalin ayaa war qoraal ah uu soo dhigay bartiisa twitterka ku sheegay in madaxda dowladda soomaaliya ay ka fekeraan qarannimada soomaaliya ayna xidhaan safaaradda imaaraadku ku leeyahay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya islamarkaana ay joojiyaan howlaha tababarka ciidamada ah ee imaaraadku ka wada dalka soomaaliya sidoo kale faarax macalin ayaa ka dalbaday dowladda in haddii ay caddayn u hayaan howlaha qalqalgelinta ah ee uu imaaraadku ka wada dalka soomaaliya ay u gudbiyaan qaramada midoobay arrintani islamarkaana aysan sugin inta imaaraadku uu burburinayo dalka soomaaliya sida uu hadalka u dhigay hadalkani guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka dalka kenya ayaa imaanaya xilli ay jiraan eedeymo loo jeedinayo dowladda imaaraadka oo ku aadan inay faragelin siyaasadeed ku hayso dalka soomaaliya